waxaa ogeydeen doorashaa waxay inagu idhaahdeen somalilan dad ka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar lagu dooranaya xerada afisoon laydhaahee ciidamadii cirka hore dhahaan jireen baa la geeyey waa wada arkaysay dadka wejigooda soo qariyey ee indhaha iyo wejigaba qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayeen somalilan ba hayno sejin bay ahaayeen laascaanood qaylo badan baa laga yeedhshiyey dadkii laga raday waxaan la hadlayaa anugu jimce quruba ka dhexaysa qaybta la ydhahda oja oo aad uga hadashay dadkaasi waxay yimaadeen iyagoo caydho iyagoo qaxootiyo baydhabo ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor maalin qura boodbiyaa may siinin maalin qura bac may siinin maalin qura kiniin kaneecada iskaga ilaaliyaan may siinin soddonkaasna maxay ku tarsadeen maxay ku darsadeen maxay u qabteen hadday oja ka naxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu samayn waayeen maxay u gargaari waayeen oja maxay maanta uga qaybisa waa laba wajiilanimada jimciyadda qurbaa ka dhexaysa marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantida leh u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanaya in laga sameeyo dadka iyaga aanu ka rarnay laascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono ojo iyo jimciyadda qurbaaxis waa ku ceeb caalamkana way ku qaldaya soddon sanay joogeen qof qura oo reer baydhaba oo soomaali galbeed koonfura oo lagu dilay somaliland ma jiro qof qura oo xaqdare loogu sameeyey soddon kaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagirdaameeyey lama soo helayo puntland oo aad durbaaka u tuntay maalin quray toddobiyo toban canug oon labaatan gaadhin intay soo qabteen yidhaahdeen dil baanu ku xukunno iyagaa wax dilaayey haddana maanta u lahaa waan soo dhawaynaya bac baan siinaya toddobiyo tobankaa inan mawaalidkood baa joogay ma maxkamadda isoo ogaabay ahayd yaa maxkamadda ka qiraar ahaa kii soo qabtay kii dacweeyey kii xukumay kii dilay isku mid bay ahaayeen ma gar bay heleen xamar iyada ka hadli maayo af lagula hadlaaba inooma bannaano maadaama aynu dawlad taag daran nahay oo dhaqaalo badan lahayn dadkana ay bateen jimcadii qurubaha ka dhexaysanaa dayacday oy u samayn weyday wax taakulo inay siiso qolada u qaylanaysa iminka ee joogta baydhabo ka madaxda iyo kuwa xamar ka yaqana ay dadkoodii gabeen oo annaga nasaariya eed aanaan lahayn hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meel ay ku shaqaystaan heleen may yimaadeen inuu deegaanka ku joogi laha iyagaa dayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kari weyne miisaankooda nabadgelye ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kari weyne maxaanu samayna marka in ka badan soddon gaari baa la saaray gaadhiga tiro go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaadhi walba waxa la saaray toban koosanadoo tumira iyo toban kartoon oo biyo ah iyo weliba wixii dawo loo baaha gaadhi walba oo dadkaa qaadina waxaanu ka bixinay kun iyo saddex boqol oo dollar gaari kasta waxaanu raacinay ciidan technica oo ammaankooda sugan ilaa intay nagala wareegayaan puntland qof qura iyo ilmo yar ooy qodaxa xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay labada kun ee qofa intaa leegaanu qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaadhsiinay halkii aanu la doonayo dowladdoodii